sida intiinnii dhegaysatay idaacadyihii jimcihii iyo sabtigii aad ku maqasheen v o eda ayaa diyaarisa kulan dadweyne oo lagaga hadlaya tahriibta iyo sidii dhallinyarada looga wacyigelin lahaa iyadoo haddaba barnaamijyo kalena ay noo harsan yihiin ayaa kadib markii uu barnaamijyadaasi dhegaystay xalay waxaana la soo xidhiiray wiil soomaaliyeed oo magaciisa ku soo gaabiyey aadan oo isagoo haatan ku sugan gobolka virginia v edoo u sheegay inuu soo tahriibay dhibaatooyin badanna uu la kulmay ilaa haatanna aanu haynin muuqaaladii iyo reedii maskaxdiisa ku jirtay waryaheena saare ciidlan nuur oo washington joogta ayaa waraysta waxayna weydiisa ugu horreyn goortii uu bilaabay safarka tahriibta
wuxuu ahaa sanadkaasi labadii kun iyo toddobadii markaan kasoo baxay hargeysa dabeedna etoobiyaan soo maray etoobiyan muddo yar joogay dabeetna waxaan soo galay sudan khartuun markaan imi waxaan joogay laba wiig waxaan niman mukhalisiina oo dadka rara ayaa guri nagu hayay dabeedna markay nagu qarinayeen guriga markii dambe kasoo rareen oo gaari nasoo saareen waa tahay marka gaadhigii xaggee laydin ku keenay waxaa nalagu keenay inta bas nalagu qaaday ayaa magaalada nalaga saaray dabeetana markii magaalada nalaga saaray ayaa nala keenay gaadhigii saxaraha na soo marinayay oo ahaa gaadhi aada u dhib badan oo yar iyo dadkoo isku badan iyo dhibaato oo ahaa gaadhi yar oo gaadhiga fayslayaasha layahdo marka cabdibilaha ah waa tahay kaasoo afartan qof nalbalbalbala saaray adigu qiime sawir bal afartan qof gebiga gebiga habeenta kubadii lataa la dhunto ama jabiilsa isaga lugsho ayaa gebigaaga adiga dhulka u baahan aad habeenka ka dhigaysaa sooma adgalaan marka xagu idin keena dadka qaar kuwa taag daran ama hoosta la marinaya waa la buquujinaya qaar dadka gaadhiga way ka daalanayeen ba ka dhexayeen ilan waa gaadhigaa yare afartanka qof la saare wuxuuna keenay meel layihahdo libiya kufra layahdo buuna keenay dabeetana markuu kufrana keenay niman kalena helay oo liibiyana nagu wareejiyey kuwa hore ayay haayeen iyaguma suudaan bay haayeen suudaantu waxayna keentay xadka libiya dabeetana libiyan baa markii dambe nala wareegay oona keenay kufra iyagana libiyan kale nagu soo wareejiyeen halkaas horta dhibsa noga bilaabantayba kufra wayna ka soo qaadeen magaalo layada intishabiya oo bangaasi un yar jirta ayaana la keenay markiina la keenay geed weyn baa nalagu xereeyey oo gurya waa taa niman baa noo yimi waxay nagu yidhaahdeen waan idin raraynaa waxaan idin geynaa trabulus laba laba boqol oo dollarkeena dadkii badidoodii qaar way iska ururiyeen intii qofkii lacagta soo saaraba ama bixiyaba waa la kaxaynayey oo waxaa la geynayey qol kale kii bixin waayana meel kalaa la geynayey waa ta shuw nimanku garan mayna waa niman tuug ah haya gebigayagiiba kuwaxaanu aragnay kuwii kale ee aan lacagta bixin iyagoo la kala beeshayo oo la baarayo annagiibaa yaxnaxnoo iska yaabnay oo dee meel aan u ceebsanay iyo ciidaan u dacwoonay iyo wax iska celin iyo waxba iskuma celin karno dabeeto qaar mid kale lagu soo wareejiyey mid kale waa ta ayuu lagu sii wareejiyey kii kalena gurigu lagu xidhay markuu markii guri lagu xidhay isna camal afduuq oo kale maaragtay waa ta ayuu guriga markuu lagu xidhay ama dowladdan idin sheegaya waa la xidhaya ama lacag keena qof walba sidii oona afduubanahay wuxuu noo dhibay telefoon uu leeyahay la hadal dadkiinii qof kasta laba labadii boqolee horena waa laydinka qaadee gal waa naga qaadataa laba laba boqol iyo konton kale buu iga dhiga halkaa waa ta anigu meel idin geen maayo halkaas ay igu jiraysaan waraaq af soomaali ku qoran baa meesha taalla ninkaa iska iska bixiya lacagtu sidaa meesha uga baxsasaan ah yaa qoray warqadda markaa garan mayno wax qoray meesha lagu nimi annagu waa taa dabeeto dee waanu ku khasbanana inaanu bixino waa taa oo qof waliba telefon loo dhiibo oo dadkiisi la hadlo oo dabeeto sidaasaanu ka soo baxnay trabulus aanu kusoo galnay trabulus markaanu soo galnay muddaanu joognay habeen baa inta naloo soo daatay gurigii askari dowladda noogu soo daatay aanu deganayn baana la xirxiray markaa markii dagaalku ka socday ba mise waa dagaalka ka hor may waa ka hor waana la xirxiray waa taha sanad baan kasoo lacnay cadaab ah jeer cadaab ah waa taha oo nala dili jiray oo nala garaaci jiray oo cuntada naga dhirayn jiray oo gebiga iyagaba annagoo aan waxba ku noolayn markii dambe aanu isna lacag kasoo baxnay markaasaan xidhnay sanad markaas ku xidhnaydeen haa markii laydin soo daynayay maxaa laydiin soo daayey lacag bay nagu soo daayeen lacag baad bixiseen haa intay leekeed shan boqol oo dollar baan bixinay annagoo abaal ku qabna baan shan boqol bixinay wat marka dadkaad ku wada xidhnayd muda soomaali bay ahaayeen soomaali iyo suudaan iyo afrikaankaas o dhan bay ahaayeen africa o dhan waa tahay marka jeelkii markaad ka soo baxdeen maxaad samayseen jeelkii markaan kasoo baxnay annagoo gebigayaguba xabsiina gashay oo nuglaanay oo gebigayagu saa u werwerina saa u baqayna ayaana badda isku soo qubnay laba habeen iyo iyo laba maalood baan ku jirray badda doontaanu saarayn ay ahayd wax yaroo aada u daciifa oo yar dadkoodu isku badnaa dhibaatadeedu ay aada u tiro badnayd oo halaag aanu qarka u saarayn maanta markaanu nimi iyaduna iyaguna wayna xidheen meel detectionayna geeyeen toddoba bilood baan kasoo lacnay iyadana markaan kasoo baxnay magaalada lagu soo daayay dabeetana daashaqadkana lagu yidhi dadka qaar way yaacaan oo wadamada kale yurub bay iska dhiibaan markay iska dhiibaan waxaa lagu soo helaa ile maltaa fara ka qaadee farihii baa lagu soo helaa maltaa nolosha waad ka quusanaysaa waxaad hankaagii iyo himiladaadii iyo waxaad tabaysay iyo waxaad is lahayd waad gaadhaysaa waad soo helaysaa iyo haddaad tilaad waxbaad baranaysaa haddaad tilaad usaad sheekaad helaysaa oo lacag baad helaysaa waxaaba waad ka quusanaysaa waad waad waad iloogaysaa waxaas o dhan ba dabeetana gebigaaga waxaad ku ka dabarka wareegaysaa un war sidaad u noolataa intee in leeg baad joogtay markaa malta shan sannadood shantaas sannadood meel calm oo rotation ah ayaa lagu sii lagu dejinaya inta hore markaad muddo deganaato waxaa lagu soo dejinaya qoraaq lagu ka bax meesha meesha tuuga ku seexanaysa ama derbiyada jibsanaysa ama kaliidba ku dhamaanaya ama hudhanayamabiso masmasaxdo oo kaliid ku dheeryahay asxumadu iyo aslagaadadu Een, magaalada aad joogteen ma ka wanaagsanayd noloshaadii hore ee aad ku haysatay waddankii may kamid wanaagsanayn waxaa wanaagsaneed noloshii aan waddankayga ku haystay ayaa fiicneed runtii boqol kiiba boqol maan waa- kamaan fukari jirin ama kamaan warwari jirin waxaan cuno imay haysan waxa la in la yaso oo la bahdilo leana madowbaa tahay iyo kanaa tahay iyo kanaa tahay imay haysan waxa aan ku khasbanaaday inaan ka shaqeeyo waxa aan weligeyba ka shaqaynin waa tay markii aad tahriibtaada soo bilaabaysay maxaa maskaxdaada ku jiray halkeed u socotay waddankeed islahayd tag wallahi waxaan islahaa matala sida ingiriiska oo kale iyo ayaan doonayay iyo denmark oo kale iyo laakiinse dee waan waayey dhalanteed beena oo een, hebelba dhoof iyo wax soo baro oo wax soo kororso iyo wax soo hel ayuunbay iso kaxayey haatan waxaa timid dalka maraykanka oo aad nasiib u yeelatay bal iiga warran noloshaada halkan nolosheed halkan alxamdulilah horta way wanaagsan tahay wax badan weli kama fahmiyo kama garan waata ilaa hadda nolol aad ku bedelato noloshaadii hore ee aad waddankaagii ku haysatay ma ka heshay yurub iyo maraykankood hadda joogto maya weli ma hayo
wiil soomaaliyeed oo magaciisa ku soo gaabiya aadan oo isagoo jooga gobolka virginia ee dalkan maraykanka uga warramaya waryaheena zahre ciidla nuur nolol wuu la soo kulmay oo xagga tahriibka ah